maamulka degmada caabudoq ee gobolka galgaduud iyo agaasimaha guud wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug ayaa agab loogu talagalay horumarinta waxsaarka beeraha ku wareejiyey iskaashatooyinka beeraleyda degmada caabudoq ee gobolka galgaduud agabkan ayaa waxaa bixiyey hay-adaha samafalka ka shaqeeya horumarinta dhaqaalaha iyo cuntada iyagoona kaashanaya maamulka degmada caabudoq agabka lagu wareejiyey beeraleyda iyo isugu jira cagaafcagafo iyo sidoo kale abuurka beeraha taasoo qaybka horumarinta waxsaarka beeraha degmada cabuduq gobolka galgaduud ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay iskaashatada degmada cabuduq iyagoona sheegay siday uga faa'iidaysteen tababaradii iyo agafkii hore ee la siiyey markaan ka hadno nolol maalmeedkeedana wixii beertaas ka soo baxo oo sida yoonka oo kale loo qaado shan iyo toban iyo toban doolar waxaan ka helan waa maaxo kaloo maarataye aan qaadanana waxaa weeye hameenka ayuutaynana waa saddexda doolar beertuna maasha allah si fiican oo maarata wanaagsan baan uga shaqeynaa mirahana uga gurnaa una suuq geynaa maanta ceelkeena nugu soo booqateen waxaa kasoo baxa wax soo saar fiican labadii sana nooma buxsamin sanadii xogaaban shaqeynaynaa ayuutayaan ku jirnaa waxaan ka bilownay markii hore hal doolar laakiin hadda asbuucii lix doolar aan dhiibnaa marka wax badan ayay iisheeg maxayto ay noo garab istaageen dhammaan faamiliga wuu isbedelay markii hore iisheeg maxayto nolosha xoogaa way hooseysay laakiin wax soo saar badan markuu yeeshay ceelka sida basasha batiiqa wax badan oo soo saar sameeyey nolosheennan oo ku faa'iidnay nolosha dadkan waa loogu faa'iideeyey qaarna waa isticmaalnaa qaarna waa suuq geynaa qudaarta asbuucii asbuucaadii afartan doolar konta doolar aa noo soo xaroota marka baamiyaha bambanooniga waxaasaan geyno waxaa weeye aniga w f b iyo hirdo wax badan bay la qabteen sida qalab badan baan ka helay sida qudaarta oo abuurka sida yaambooyinka cagafta oo naloo keenay oo beerta aan marsannay tuubooyinka baag dawada intaasba way naga saaciidaysay annaguna waa ka faa'iidaysanay gudoomiyaha degmada caabudaaq muxuudiin aadan weli ayaa dhankiisa ka hadalay agabka lagu wareejiyey beeraleyda degmada isagoona kula darmay inay si fiican uga faa'iidaystaan cagaafagafyada iyo lagu wareejiyey ka warqabnaa inay ka faa'iidaysteen iskaashatooyinka iyo dadkii loogu talagalay tiimka hirdow waa uga mahadcelinaynaa shaqadii fiicnayd oo ay la soo qabteen iyo siday uga soo baxeen sida haddeerba w f b ay qarayeen ayagana w f b waa uga mahadcelinaynaa deegaankan inay u doorteen barnaamijkan baylod projectiga ahaa inuu halkan ka fulo uu ka hergalo sidii loogu talagalayna uu uga soo baxo iskaashatadana waa uga mahad celinaynaa inay ayaguna ka faa'iidaysteen horumariyeen beerahoodii shaqo badanna ka qabteen qalabkaana hadda inta hartay intii hore la wareejinayay waa ogeyn intaanna hadda goobjoog baan u ahaanaynaa hadduu ilaahay idmo waxaa uun keliya la isku adkaynaya la isxasuusinaya waxa weeye waxaan inaysan ahayn maadaama hanti bulsho tahay inaysan ahayn wax uu qof brivate u leeyahay waa lagu kontarooli doonaa hadduu alla idmo iskaashatada iyo si uga faa'iidaysato gabagabadii agaasimaha guud wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug cumar cismaan ciidda iyo iskaashatada beeraleyda kula daarmay inay ilaashadaan qalabkan lagu wareejiyey ugana faa'iidaystaan sida waxsaarka beerahooda oo kor loogu qaado maanta labadan taagtara layn ku wareejinayaa waxaan u malaynayaa wixii maarata ishaga labada sano la soo waday maanta waxa u qiimaha yar oo maanta laydiin dhiibaya ka mid yihiin haddana sidaasoo ay tahay waxyaabaha ugu imbakti badan oo maanta haddii boolkaas taayirada ku xidhana bool ka mida hadduu inku dhumo way ka imbakti badan tahay wixii ama abuur soo lumay ama wax kaloo lumay way ka imbakti badan tahay reecabuduaq cooboratifka waa laydin garab taagan yahay mashaariic kalaa jirta waxaan idin leeyahay maanta qalabkaas laydiin dhiibay saamayntu yuu saamayn xun deegaankan ha ugu soo jeedinina idinkuna ha isugu soo jeedinina maamulka degmada caabuduq ee gobolka galgaduud iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug ayaa ka howlan si loo hormarin laxsaarka beeraleyda galmudug taasoo qaybka dadaalada loogu jiro in laga maarmo kabka iyo gacanta bilaadnimo si wax looga soo saaro dhulka iyo sidoo kale beeralaha ku yaala deegaanada galmudug